waa mar kale iyo cambaabur bodcast bodkastiga aqoonta sheekooyinka waayaha iyo wacaasha soomaalida kulankani waa labaale taas oo ka dhigan in fadhigan toddobaad iyo ka ku-xiga ee sideedaad ay hal mar soo wada baxeen iskuna mawduuc yihiin mawduuca labadan fadhise aad ayuu uga duwan yahay fadhiyadii hore ee cambaabur bodcast iyo muxaadarooyinkii aan halkan idinku soo gudbin jirnay ciwaanadii iyo mawduucyadii aad uga barateen labada fadhi ee isku xiga waxaad ku dhegeysan doontaan baroor diiq maxamed daahir afrax qoraagii weynaa ee naga baxay aanu samaynay cabdilcasiis gudcadde oo ah turjumaa iyo qoraa ayaa la hoori oo ah injineer architectka bartay una fara dhuudhuuban daraasadaha soomaalida iyo aniga oo ah cabdilaahi raage waxa aanu u taariikheynanaa waayihiisii ka waramaynaa sidoo kalena wax soo saarkiisii faaqidaynaa allah u naxariistee qoraageeni weynaa maxamed daahir afrax jimce bisha oktoobar ay shan iyo toban tahay ayaan kulankan duubnay aniga oo jooga magaalada muqdisho cabdilcasiis oo jooga magaalada hargeysa iyo ayaan la oo jooga magaalada boorama haddii aad codka sidii aad uga barateen uu ka hooseeyo ama uu ka taya duwanaado ogaada shabakadda internetka ayaanu adeegsanay duubistiisa hal khalad oo kalena aan idinku sii baraarujiyo afra waxa uu dalka ingiriiska ku geeriyooday sagaalkii bishii oktoobar ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan bilowgiisa barnaamijka waxaan ku khaladnay oo aan sheegnay inuu geeriyooday tobankii bishii oktoobar khaladkaasi oo dhug lahaado kulankan toddobaad oo ah qaybta hore ee barnaamijka waxaa u badan oo aan kaga hadli doonaa in badan shakhsiyadiisa wax soo saarkiisa iyo waayihiisa halka kulanka sideedaad oo ah qaybta labaad ee barnaamijka aan aada awoodda u saari doono wax soo saarkiisa gaar ahaan ka naqdiga iyo sheekooyinkiisa oo ay ugu caansanayd maanafay iyo sheekooyinkiisa kale ee gaagaaban labada kulan oo hal mar la duubay waa isla socdaan waana isku nuxur mana kala maarmaan ka hore iyo ka dambe si joogtaa ama si isku xidhan u dhegayso kulana tali cid kastoo aad is leedahay waa u anfici doonaa dhegaysi qaaya leh
mar labaad soo dhawaada mudane ali marwooyin dadweynaha dhegaysanaya duubistani waxaan idinku soo dhaweyneynaa qaybta labaad oo aan kaga hadlayno wax soo saarkii allah u naxariistee qoraageeni weynaa maxamed daahir afrax oo tobankii bishii tobnaad laba kun iyo koob iyo labaatanka ku geeriyooday cariga dalka ingiriiska wax soo saarka iyo barordiiqda iyo sifaha wax soo saarkiisii iyo sida uu shaqooyinkiisii iyo sida uu uga turjumayo waaqici uu ku noolaa iyo duruufihiisu bedelaya dalka xagga luuqadaha hadday tahay iyo hadday tahay xagga duruufaha nololeed iyo siyaasadeed iyo dalka markuu joogay markuu cadan ama yeman ku ahaa shaakir ku ahaa ama qofatiyo ku ahaa iyo markii ugu dambeysay ee uu dalka ingiriiska joogay iyo waxyaabihii isbabedelayay intuu noloshiisa ku jiray aan kusoo sifaynay qaybta hore ayaad ku dhegeysan doontaan laakiin qaybtan hadda waxaan rabnaa inaan kaga hadalno oon u guda galno sideen u sifayn karnaa wax soo saarkiisii marka aan ku bilowno su-aasha ugu muhiimsan oo ah wax soo saarkii faraha badnaa ee kala duwanaa aan hore soo sheegnay ee duruufaha ka turjumayay ee maxamed daara fax sameeyey wax soo saarkaas sideen u sifayn karnaa haddii aan sifo guud ka bixino dabeetana aan ugu gudubnayna qayb qayb uga hadalno kuwooga ugu muhiimsan kusoo dhawaayaanla
sida ugu fiicane loo sifayn karaa waxay tahay ereyguu isticmaalay isla maxamed maruu gorfaynayay riwaayadda cali jimcaale gasob uu leeyahay waa jidbixiya markaan waxaan isleeyahay maxamed wuxuu ahaa inuu isku dayay inuu jidbixiye u noqdo qaab cusub oo loogu qori karo suugaanta farta soomaaliga marka laga tego luuqadaha kale wax ku qorin hadday tahay sheekada iyo hadday tahay lafagurka labadaba sida uu cabdicasiis sheegay ilaa hadda una jirin buu ku dhigmaa buuggiisan masxeedka soomaalida faaqidaadda riwaayada caan baxay iyo maalify inkastoo markii dambe maalify lagu dayday laakiin jidbixin buu sameynayay marka dhan waxay ka ahayd tijaabo cusub iyo ay ahayd layli ugelinayay ugelinayay farta marka taabaa lagu soo koobi karaa baan isleeyahay maxamed isku daybu isku dayey oo iyo lafteedu aanan kala baxay masalan aanan iyo lafteedu kala baxayn oo tusaale ahaan oo kale sheekooyinkii ka horreeyey maanufay markii farta la qoray waxaa ka horreeyey aqoondarra waa u nacab jacay iyo sheekooyin ka horreeyey baa jiray marka isaga wuxuu kaga duwanaa oo novelka soomaaliga ah iyo cagsiga wuxuu qaatay masalan novelka carabiga ah cagsigiisa siduu ustaad calibako doodayo oo markii hore sheekadeenii caadigii unba farta lagu qoray laakiin in qaab kan masala maalfayo kale u qoran tahay loo qoraayo sida ugu fiican waxa u soo bandhigay maxamed daahir afrax tusaale ahaan oo kale markaad isbarba dhigto aqoondaro nacab jacayl iyo maalfay ku kala duwan kow sheekada aqoondaro nacab jacayl waa sheeko dhacdayba ayaa dib loo hawlgeliyey dib loo mala awaanay wax lagu daray isagu laakiin waa sheeko uu doriyey arrinta labaad waxa weyn xataa istaylka gabayga loo isticmaalayo oo qoraal fiican qoraal fiican ka sameeyey ninka la yidhaahdo gushan darjawis isla fawaayada novelka sheekada aqdaro nacjay marka isagu afrax qaabku u qoray sheekada manufai oo infact iyadna sheeka kasii horreysay novelka kasii horreeyey novelkaanu kasii horreeyey novel luqada carabiga ku qoray nidaal xiriya la yidhaahdo nasiibdaha lama hayo xataa manuscript sidaa ku doodaysa gabadha login captains oo qoraal ka samaysa maxamed iyo sheekooyinkiisa laakiin markaa manufai waxay u noqotay jidbixin qaab cusub oo fartii soomaaliga la dhaqangeliye loogu qori karo sheekada markaa wuxuu taa ku noqdaysa inuu noqdo haddana marka laga yimaado manufai loo yimaado tan maslaxeedka haddana wuxuu isku dayey inuu haddana qaab cusub naqdiyo lafagur fiicana oo uu ku sameeyo ku sameeyo masraxa soomaalida mawduuca masraxuu doortay inta badan innaga qaabkaa looga hadalnaa qaab ka duwan mise uga hadlo cilmiya oo naqdiya iyo farta uu qaabku u howlgeliyey oo yeelifta jibbixin cusuba waxaad ka dareemaysaa markaad dhanka eegto in afrax iyo camalkiisu ama shaqadiisu in kala baxayn oo tusaale ahaan oo kale waxaa jira qormo uu qoraya labadii kun iyo sideedii oo ku naqdinayo gabayga ama maasta si guud soomaaliyeed wuxuu leeya isdiidaa jirta oo masel marka ay maasadu waxa inta badan ladhaa waxay kasoo daan qaadataa waayaha ama ama ama environmentiga ama deegaanka kolba ay joogto laakiin wuxuu leeyahay maasada soomaaliyeed markii magaalada soo gashay stil humaaga ama qaabka ku sawirayso iyo xataa luuq agabka luuqadeed iyo sawirka ay samaynayso waxay ka keenaysaa baadiyaha iyadoo dadka maasada loo tirnay dadka tiriyaaba qaarkood laga yaaba inay magaalo marka wuxuu leeyahay ti waxay ku keenaysaa markaa qofkii magaalo ku koray aanan dhaqanka iyo duruufta iyo luuqada iyo sida aanan hiddaha aanan dhaxlin hiddaha baadiyanimo aanan dhaxlin miinimo aanan dhaxlin inay ku adkaanayso inuu sawirto sawirkan la samaynayo maasadii lagu sawirayo marka wuxuu leeyahay waa in qaab cusub looga fikira gabyaalka soomaaliga markii hore magaalka qaab aanan ka imanayn masalan qaabka malaawaalka u dhisaya iyo qaabka sawirka u dhisayaba marka siduu ugu baraarugsanaa isbedelka ku dhacaya labada dhinacba inkastoo afraxa dhinacashii ku yahay masalan markaad akhriyayso qoraal fiican ka sameeyey kiiskiisana qayb ka ahayd shabeellaabo ka sheekeynayo isbedel ku dhacay si guud gabyaaga soomaali marka ma kala baxayaan labada dhinacba marka manufai wax ka dhex muuqataa shaqadii ku xiyay adabkiisa iyo ay ka dhex muuqataa maogtahay naqdiga uu sameeyey marka marka arintaani soolan kara kusoo koobi karaa waa jidbinuu jidbixiye ahaa marka dad kalena ta ugu weyn la barayaan waxa weeyaan laba inaan samayno kow in inkastoo taasi halka dambe doona ku habboonayd in waxaan ku duldhisi karno dadaalkiisa laakiin aakhirka dambe innaga naftigeenu aanu samayn doonno sahamin cusub markaa meel aan horey looga jidbixin looga jidbixiyo iyadoo la isticmaalayo wixii isagu isticmaalo ahaatee luuqada iyo farta soomaaliga hadda inoo qoran
aad iyo aad adigu waxaad kusoo koobtay inuu yahay jidbixiye layla geliyey farta oo markii farta la hirgeliyey la qoray maxaan ku dhahay faaftay sheeko ku qoray naqdina ku qoray masraxa iyo gabaygaba cabdicasiis doorkaaga adigu sidaad u sifay kartaa adigoo isku qaadaya wax soo saarkii maxamed si guud oo noocyadiisa kala duwanba ugu horeyn ayaan laba ku waafaqsanaya inuu jidbixiyaan ahaa ereygaa uu isagu afrax laftirkiisu uu abuuray u isticmaalayay ilaa ilaa farmasaxeedka ilaa farmasaxeedka soo isticmaalayay inuu yahay isla erey loo isticmaali karo qudhiisa marka marka waxaynu oran karnaa waa run waa jidbixiyaan suugaaneed markaynu egno waayaha wax qorayo ogaar soomaalia xilligaas waxa weeyaan fartibaa la qoray dowladii kacaanku waxay samaynaysay badda sida uu andrushki sheegayo luuqadda waxaa loo isticmaalayay farkan cusub waxaa loo isticmaalayay in ujeedo farsameed warbixinada howlaha wasaaradaha ciidanka warfaafinta yani in waraaqaha iyo manhajka ciyaaraha noocasoo kala marka farta darebixinada la abuurayay waa kuwo gebi ahaanba ku kooban ujeedadaadka sameeda ah technicalka ah howhawl in lagu socdo wasaaradu ku wada xidhiidhaan afka rasmiga dowladda qoro manhajka iyo ardayga macalinka waxay ku wada xiriirayaan uu samarka waxa maqnaado kaalina baa maqnay oo haddii dad waa taxkamid yihiin anay soo baxeen kulmi lahayd aad waa loo waayi lahaa dadka waxaa ka mid a hooyadii u horreeyey turjumaadda oo samaysan xayawaanka dabaatmeed iyo dabaatmeeda dhexdeeda isla in wax ka baxsan farsamada oo wacyi aqoon jare cilmiya iyo mid naqdi ah iyo mid ka curin ah la curinayo oo la dhisayo in la abuurayo taas haddii aan la bilaabin hawsha ugu weyn iminkayna haysato ahaan maadbaa ku shaqeeya hawsha weyn dadka iminka haystaa waxay weeyaan adaagta sinmada dhexdeeda oo soomaaliya sideeda wax usoo turkan waa erebixinada erebixinada badankoodi noqo yihiin wax waxaan hortaacidiba aanay erebixina aanay marka waayo waayo waxa maqnaa gaabis badan baa ku jiray meelhaska isagu wuxuu ku aaday oo soomaaliga uu ku qoray iyo erebixinada u adeegsaday isagoo weliba dhaagan dhibaatadasi ah iyo awoodda u leeyahay inuu aqoon qaado oo kuwa raacsanayo in soomaaliga aqoonta qaadi kara iyo xambaari rayadiisuna ay qaabili karaan kuwa shisheeye intuu eraya u sameeyo hadhow lala qabsan karayo tusaalahaan waxaan oranaya ereyga ku bulshafuraya ereyga fan waynu la qabsanay fahmi karnaa ereyga masraxna gacan baynu fahmi karnaa waynu isticmaalno stage aan uga jeedno meesha goobta baada lagu dhigayo marka anigu anigu waxaan iminka oranaya weli dramatic art aanoo ku beeriyey ereyga waana isleeyahay weli ereyga wuxuu noo noqo sida aan labada ereyaba ula qabsan dabkana waa lala qabsanaya hadhow ereyga soomaaliya u sameeyo marka jimbixiyeen kaas wuu ahaa sidoo kale wuxuu ahaa badbaadiye qoraaladiisa oo dhan ama af carab ha ku qoro ku qoro ku qoro qofka danaynaya soomaalida iyo sugaanta marka mar kala tagana marka uu sugaan oranayo iyo markuu naqdinaya halkiis waa suugaanyaha labadiiba markuu eryayahay iyo markuu naqdiyayahayba marka islahasha ku qabanaya oo laba hab u kala qabanaya islahasha ku qabanaya oo saddex af ku qabanaya marka waxaan isleeyahay wuxuu wuxuu ku guulaystay saa haddana soo qaato qabadiyadiisa dhan saa soo qaato labada kun iyo saddexdii qoraalka ugu muhiimsan isleeyahay waxa lagu qoray waxa lagu lagu naqliyey gabayga gabayga classical poetiga gabayga gaboobay soomaali qaabka gabayga qoraalka ugu muhiimsan isleeyahay waa lagu naqliyey dhamaystiran hayo ibrahim hawd baa qoray ibrahim wuxuu qoray laba kun saddexdii waxa lagaa gabayga ugu dhinta sidaas qaawan ee dayaxan maleedka ah iyiri gabaygu oo ku furfuranaya hala wada ogaado gabaygu laba kun saddexdii guud ahaan buug wuxuu qoraalkiisaas wuxuu ku saabsan yahay waa curus dheer saabsan yahay doodaas ah waa erey waa axmed dahane laakiin sababta gabayga gabayga aan usii socon karin waxa weye qaybinkii uu lahaa iyo sababihiisu lagu luuqeeyo misaaxa hawlahaas filay sana dheer xilligaa uu ibraahim qorayo gabayga u dhintay ayuu si dhiban u oranayaa u sheegayaa asax gabayga dhintay saashan saddexdii halaabuu nuqulkii soo baxay cadadkii soo baxay qoraalka uu ku leeyahay xaqadii horaan ku tilmaamay ee ahaa nation of poetis or r latin people ummad soomaali ummadii gabayga oo ummad fankoo dhan jecel ma gabayga un baxaa lagu soo xadilaysa wuxuu sheegayaa wuxuu yaro taabanaya odhanaya tusaalahaan classical poetry spiritual impact gabaygii waa waa ku dacay ama ugu yaraan wuxuu waayey qiimayntii uu ku lahaa dadka reer magaalka dalka ama reer magaalka labadaba sidaa uu ayaama sheegay qofkii magaalada ku koray aan gabaygu waxay ahayd meeg buu lahaa iyo iyo tusaalahaan wax qorxiya sida geed caleen loo sida geed caleen loo tusaale markuu yidhaahdo sida geed caleen leh isagu qurux buu ujeedaa caleen leh meel ka baxay dhinacyada iyo meel faraqa isgaaray mirmirihii soo gandoodo galka faraqa soo daray sawirkani waa sawir waxa sawran kara baahida howlahaas garanay kunool magaalo oo dhirtu isliya wasaabay ka garaan waa iyo midab qurac kaasaaf ama mirmir yaro meel ka fiican sawran karayo marka wuxuu gabaygii waayay gebi ahaanba sababi lahaa in loo soo joogsado oo la qiimeeyo oo ah sida uu ula xidhiidho waaqac waaqac sida ula xidhiidho marka waxaan tusaalaha soo qaadanayay iyada oo aan arkayno laba kun saddexdii saan saan qorayo intaan faahfaahinayo oo weliba doo dhaliyey ayuu haddana waxaan arkaynaa toban sano ka hor sagaashan saddex hadda uu dareensanaa ah in arrintan ay jirto oo gabaygay uu kaalintiisii waxa tusaale kale u ah iminka waxa waxyaalaha iska caadiga waxa ka mid ah dadku ay aad ka u qiimeeyaan dadku ay wada ogsoonahay qof kasta uu ku waafaqayo sheekooyinka hooyinka hore u dhacay iyo kuwa dadku wada yaqaanaan ee shidaa abuurka ah maansada lagu daro oo lagu xusxus la gari waa erey iminka isla qaatay wax baxsanjiye qofku uu ku dhex daro qabay hau dhowran dhurwaagii eersaday iyadoo sheekada lagu xusxus waag ama waraabay isjiri raq meel taale cun kadna soo raqan libaax baa cunay oo ka tegey ragii geela hawshan lahaa oo baadidoona oo ku raad jooga libaax ayay u yimaadeen dhurwaagii oo cunaya raqdii kadna ay dileen isaga marka dhurwaagaasi wuxuu eersaday laf uu dulxay isagoo hashan wuu jirin waqtiga meesha ka taallaba wax yar khayra sheekadaas baa maantadaas labadaa been lagu soo kortay dhuron dhurwaagii laftooda waxay eersaday marka intu hansahansanahay intaasi ay tahay wax hadda aqoonska aaday noqoto maansada lagu darsado ay jirto in maansada lagu dari karo yaalaha xariirtaan dhegdhegta laga maqlay laakiin sideetiyo toddobadiibuu ku baraarugsa arrintaasi jirto oo daraasad weyn ku sameynaya weliba hadraawi isagu tusaale soo qaadanaya maqaalkiisa la yidhahdo shaksiya turaafiya yani fikrada turaaf turaaf ku jirta mise dahab dhex jirta maansada hadran isagoo carabiga carabta iyo iyo ingiliiska baa tusaalayaal kasoo qaadanaya marka hore furfuranaya gabaygii hore uu ku yaraa gabayadii hore klaasigaa buu ku doodaya waana runtii waa waxaan kala garan karaya gabayadii hore klaasigaa si qoban baa lasoo helayaa libaax baa dhurwaa qaybigii yidhi soor gabaygii sii qayaashmaash qayaashmaash libaax baa dhurwaa qaybigii yidhi soorun baa lasoo helaya iyo wax lamid ah oo kooban aad u kooban oo sheekada caanka ah ee hijeeda ah ee qayb libaax taabanaysay laakiin wuxuu sheegaya in in hadraawi iyo gaariya ay kamid yihiin dadka aad iyo aadka aadkii dhaqaajiyey wuxuuna darsiyey hadraawigu aad darsiyey sideetan iyo toddobadii weeyaan waxaan arka waxaan waxaan la socdaa waxa weeyaan afku doonaha ku qor laakiin waxa uu taabanayay waxa weeyaan badbaadin jidbixin labadaba wuxuu mar badbaadinayay wax dhan oo lumi lahaa oo dadku iska ilaawi lahaayeen oo aanay ugu baahnayd in in dadka la tuso oo ay tahay meel wax diin oo wax laga darsi karayo oo ay tahay in halkaa laga sii amba qaado wuxuu sidoo kale jilbixiye u yahay sida ayaana sheegay in in sugaanta xirunteeda iyo faaqidaadeedana albaabka loo furo oo bal bal iyadana la dhegeysto oo iyaduna ay tahay inay wax ku dhex jiraan oo taa uu tusaale cad u yahay sidmatal waxyaalaha uu taabanayo waxaa ka mid a buugiisa naafidatun al ibdaac laba kun labaatankii baa hilbare soo saartay laakiinse waxaa ku jira qoraalada dee qoraalaha ku jira qoray in muddo hore statementadii uu qoray oo carabiga ku dhex jira oo la xidhiidha mawduuca meelaha uu sida xiisaha leh u taabanaya waxaa ka mid a farqiga marka la joogo muusiga fanka geesida iyo waxa bilowga ah marka la joogo wuxuu odhanaya tusaalan raacatada iyo beeraleyda maxay ku kala duwan inta badan raacatada iyo beeraleyda marka cid marka la darsayo si yaroo iska simplistiga si yaroo iska dhayalsiya baa loo taab kulana waa diganta kuna waxaa yaroo dacayla iyo isku tuurtuura laakiin waxaan odhan karayaa daraasad dhab ah oo taabanaysa farqi muhim ayuu ayuu ayuu ayuu afah taab ayuu ayuu afah horseeday jibixiyaan u noqday wuxuu sheegayaa sida ciyaaraha ciyaar dhaqameed raqasaad shacbiya ciyaar ciyaar dhaqameed ama qodobka ciyaarka dhaqan soo jireenka ah ay ugu sar go-an yihiin hadba qaab nololeedka bulshada tusaalaan bulshada beeraleyda ahi waxay waxaa ku badan buu leeyahay qalabka muusiga qalabka muusiga ayaa ku badan laakiinse halka geeljirahana ku badnayn waayo ninka geeljiraha ahi xoolo raactada waqti badan ma helayo inuu qalab sameeyo inuu waxyaalahaas laakiin kan waa degan yahay qalab qalab walba markaa sameeyey waxaa sheegaya shareerada iyo iyo iyo trimbiga wixii lamida qalabqalabadaas ee caanka ah beeraleyda dhulka beeraleyda soomaalida caanka ka ah sidoo kale wuxuu taabanayaa in taa marka laga yimaado oo waqtiga faakaysu maadaama ku badnaa qalabka muusiga dhanka kale waxaa ku badan sugaan afeedda baa ku badan xoolaraactada ama sugaanta ama fanka ereyga in maase la sameeyo heeso hees hawleed badan la sameeyo way hawlaha ku badan hawlaha ku badan qofku dhul badan buu marayaa deegaan badan buu arkayaa sugaan afeedda ama oral expressionka ayaa ku badan oo dhul badan buu ku soconayaa oo sida ninkii beeraleyda kale ma aha dhul badan buu soconayaa sida bahalo badan buu la kulmayaa deegaano kala duwan qaab dhismeed kala duwan marka waxaasoo dhan waxay ku tusayaan sidaas xiisegelinta leh ee u taataabanayo afku doono wax ku qore ayaa ayaa afrax ka dhigaysa ayaa afrax ka dhigaysa jidxiyeen badbaadiye ah oo misaaya ah somali literature misaaya in
okay dabcan qofku waa waa waa dhinacay badan yahay sidoo kalena qofku siduu ula kulmaya ama u qaadanaya ama u fahmayaana waa kala duwanaan kartaa waa igala qabaa maxaan ku dhaha saa u sifayseen oo weliba jidbixiyeenka ayaana ku sifeeyey oo ah moogtahay farta markii la hirgeliyey okay wixii ka yima wixii ka dhima shaqada rasmiga xukuumaddu qabanayso wax kale malagu sama ma lagu samayn karaa waa waa su'aal moogta anu markaa waxaan isleeyahay anoo hadalka soo koobaya aniga afrax haddaad sawir hal hal hal eri kusoo koob laygu idhaahdo ama sawir ka bixaan is idhaahdo waxa uu leeyahay jawaab baan anu odhan lahaa afrax waa jawaab weeye muxuu jawaab u yahay afrax wuxuu jawaab u yahay daliidmooyinka ama isdiidooyinka musaqafka soomaaliga ama dhargarabka soomaaliga casrigiisii noolaa ama ilaa casrigan maanta dee da-da kusoo gaadhay allahu naxariista noole uu la nool yahay uu jawaab u yahay maxay yihiin markaa isdiidooyinkaasi uu afrax jawaabta u ahaa wax soo saarkiisa haddaan sidaa u eegno oon maanta o dhan soo sifeynaynay isaga oo aan maxaan ku dhahda taxaddi ku jirin oon cid yani isku muuji ama cid masaladaasi ku ku guji ama ku cadde ama khaladkooga muuji aanay ku ahayn haddana waxaan isleehay afrax wuxuu iskaga gudbaayey waxyaabo dhinacyo ama istiidooyin si fudud wuxuu laga iskaga gudbaayay istiidooyin مثقفينta soomaalida ee dheergalka soomaalida casriga qaarkood sectarian ka dhigay mogta tusaale ahaan tusaalaha ugu horeeya aan isticmaali karnaa waa afafka waxaan haysanaa ugu yaraan saddex af oo mainstreamo afkeena soomaaliga afka carabiga oo maxaan ku dhaha af maxaliya oo dhaqanka iyo diinta iyo maxaan ku dhahda cibaadada iyo fiqiga iyo waxaas la falgalay soomaaliga laftirkiisana la falgalay oo maxaan ku dhahdaa ay aad wax u kala qaateen fikrada haday tahay erya haday tahay iyo haday tacbiir tahay ama cabirba haday tahay iyo afka ingiriiska oo hadda afka caalamka mainstreamka ah ee wax ugu badan lagu soo saaro ama aqoonta lagu soo saaro afafka waxaa markaa afafkii kale mataqaan talyaanigii tusaalahan faransiiska jabuutiga amxaariga soomaali galbeeda xataa sawaaxiliga oo moogtahay koonfur soomaalida kenya ay la falgashay afafkaasoo dhani aan waxaan isleehay waxay abuuraan su-aal waxay abuuraan afkid raacaysa marka waxaa jirta jawaabta anigu soomaali quraan ku koobnaanaya macnaheedu yani isdaahirin ay tahay afafka kale qofku iska daahirinayo marka carabina la falgeli maayo ingiliisna la falgeli maayo ama dagaal cad baaba ku qaadaya qofkii carabi wax ku qorayo qofkii ingiliis wax ku qorayo qofkii afafka kale wax ku qora maxaan ku idhahdaa waa saanada ka saaraya marka jawaabtaasi iskoobida soo xirxirida soomaalida isku koobaysa iyo jawaabaha masalan afafka kale soomaaliga mid kale ku laranaysa masalan qof soomaali iyo ingiriis wax ku qora oo maxaan ku dhahdaa carabiga ajnabi inuu ka dhigay uga fikiraya ama qof soomaaliya carabi wax ku qoro in ingiriisiga maxaan ku dhaka maxaan ku dhahdaa af aada u fog oo inaan la dhaqmaan ahayn oo kale ay u tahay yacni sectariankaas xirxiritaankaasi ama soomaaliga carabi soomaaliga ingiriis ama soomaaliga qura ama cagsiga jawaabta kale ah soomaaliga af maxaliyo moogta cidna ma akrido cidna waxba wax hagaagsan maaha aqoonna ma qaadi kara markaa afufka kalaan wax ku qoraya jawaabahaasi maaragtay diidmadii sectarianka oo dhan buu afrax cagsigeeda wax soo saarkiisu yahay soomaali wax ku qoraya oo weliba yani halabuur aad u heer sarreeya ku samaynaya carabi buu ku qoraya ingiriis buu ku qoraya isku gurguurkaasi duruufta ha ka matalo laakiin sidoo kale wuxuu ka matalayaa shakhsiyad aan xasaasiyadahaasoo dhan midkeedna aan aan aan qabin soomaaliga aan xasaasiyad ka qabin afafka kalena aan xasaasiyad ka qabin marka majaalkii soomaaliyeed haddaan soomaalida majaal guud masrax guud kasoo qaadno intaasoo afa ku dhex shaqaynaya qof buuxin kara intiiba ka wada shaqayn kara oo midna ku ahayn maxaan ku dhaha qariib iyo midna qariib u arkayn midna aan qariibsanayn soomaalidana la wada hadli kara maadaama soomaaliga in wax ku qori karo wax ku qorayo adeegsanayo soomaalida kale aan soomaaliga maanta akhriyin la hadli kara maxaan ku dhaha waxa soomaalidu haysano gudbin kara oo carabi ingiriis ku qoray waxa uu ka afafka kale ku bartay oo tusaale ahaan naqdiga iyo ana yani maxaan ku dhaha akaademiga ku bartayna soomaali usoo gudbin kara isku furnaantaa inuu musaqafka laftarkiisu break noqda yani wax isku gudbiya taasa horta aniga igu muhiimsan oo jawaab u ahaa sidoo kale ti ayaan la sheegay markaad maogtahay jidbixiye aad tiri wuxuu jawaab u ahaa tijaabada yani soomaalida maxaa lagu qori karaa sidoo ayaan la sheegay mase naqdigo waxaan jeeda cabdicasiiyo kale marka naqdigo kale ka hadlihisigu gabayga iyo u naqdinayo aan waxaan islaahay wuxuu kalu jawaabu ahaa qofku qofka soomaaliga ayaalana maalin baad wax ka qorta malayna sida banaadiriga uula falgalay gudaha soomaalida isla falgalka beeraleyda iyo reer guraaga ama dadka deegaanka iyo dadka reer guraaga dadka reer magaalka ama reer xeebeedka dhaqan hoosaadka soomaalidana waxa ka jirta iyadoo laftirkeeda qofka dheergaradkeeda ama soomaalida wax qorto nooc kaloo isdiitiin oo asalnimo raadin yani annaga soomaalida noocana asala noocaasina waa suugereeti ama noocana asila nooc ama noocana horumarsan oo ilbaxa noocaasina waa reerbaadiye taa laftirkeeda inuu si fudud maog tahay hadda halku kasoo jeedna eegno oo deegaan siduu u badan yahay reer guraaya iyo masala sheekadiisa manafay oo ku qorayo maogtahay muqdisho ku qorayo muqdisho siduu ugu matalayo iyo maxaanku dhahdaa dadka weliba soomaalida mail soomaalidii kale ee soo gashay maahay soomaalidii degeneyd ee reer magaalkii hore ahaa uu u matalayo marka haddaan soo koobo waxaan isleeyahay aniga wuxuu leeyahay jawaab habboon ayuu maxamed daahiri leeyahay ku socodana
taabada xasuusisay aniga dal goorma kuu sheegay maaha mooyaane aada iyo aad bal unbu maalin adu si sheeka noola gashay maarafaada noola gashay maxamed daahir maogtahay marka aabay naguuri macab gaalbaan markaas waan isarkaan hello ma jeertayga jariiba ka yimid shagtiisagu shingaanigu
shingaanigu degay muxuu ku koray jariiba reer jariibane maanufay qoray waa waad garanaysaa marka waxay igu dhalisay waxa la banaadirnimadu inaanay ahayn reernimo ay laakiin aad tahay habnololeed sida geeljironimadu ay u tahay habnololeed maushahay maogtahay marka waa rudoo kitaabkiisa novelkan sheekadan maanufay waxaa isirahdaa malaha haddii ay maanufay leedahay iisoo sheeg mataan ay leedahay mataanteedu waa baqiyat alaamaan kitaabkan uu leeyahay uu qoray shariif aldarus
aad iyo aad maanufay ay ku tahay waxaa kamid masalan markii laga tago xagga styleka iyo farshaxanimada iyo iyo sida ay uga gudubtay tuu cabdicasiimeendhit hore facebookan ula wadaagayuu lahaa sheekadii samson ku jirtay xeerarka aamusan xeerarkaas masalan sugaan waxaa noqonaya waxaa hees noqonaya adu waxa qiyam noqonaya oo dhani xeerar aamusan bay raacaan moogtahay xeerarkaas inta badan waxay ku samaystaan daily lifeka dhacdaana qaabaysa marka marka laga tago dhanka farshaxanimada arrimahan maanfay waxyaalaha dareemaysa waxaa ka mid a markaad ku akhrido duruufta taariikheed iyo dhaqaale horta midab soolowo naqdi kastoo la akhrinayaay ugu horeynta waa inuu ka dhex baxaa naska oo maanfay intuu ka dhex baxo magaaladii xamar tago iyo duruufihii xamar qaabeynaya iyada laftigeeda moogta marka masalan tusaale ahaan kale sababtaan u leeyahay shircadarusi afraxa marafaa iyo baqiyat laamaan waa ilmaadiraa mataan waxaa markaad akhrido kugu dhalanaysa masalan maanufaa iyo xaafadooda reer xaaji muumin maanufaa xaaji muumin iyo dadkan xamar weyne degan iyo karaktarka xaafadooda walaashad iisha iyo aabahood iyo hooyadood ayacaddi markaad akhrido waxaad dareemaysaa xataa qaabku u sawiraya magaalada xamar waxaad arkaysaa inay xamar joogto isgoys sheekadu ka dhacayso isgoys ah hidde ay soo dhaxashay oo xataa laylinaya wax walba jasadka xataa jirka gabadha maanfay laylinaya laylinaya xataa dhismaha qaabka magaalada u dhisan tahay iyo gabow ka muuqda moogtahay oo gabadhu maana ay garan laadahay soobta ay ugu qasban tahay inay u hoggaansanto hiddaha isku dayaysa markaa inay hiddahan u jid bixiso wax kale ay noqoto moogtahay marka masalan lagu darayo walaal naadeerkeed dhiikar moogtahay marka trustga waxa weeyaan kun sagaal boqol toddoba iyo labaatanka markii xamar waagii hore waxay ahayd xamar iyo xamar daya moogtahay oo xamar daya iyo xamar bay ahayd marka magaaladan xamar jingaaniga isugu jirta iyo xamar weyne diir bay lahayd marka dadka aan magaalada u reer magaalka magaalada degan aanan ahayna dibadda ka yimaada si magaalooyinka kale ay ahaan jirin statistics-koodan waa laga reebi jiray hubka iyo waxay wataa dee way soo adeegan jireen waa laga saari jiray laakiin talyaaniga markuu qabsaday oo infact shaakida laftigeeda waxaa ka muuqdaa saamaynta uu ku yeeshay isticmaalka ku yeeshay ku yeeshay way ka muuqataa goobta oo xataa dhikayga ku dhacaya gabowga iyo duugoobida ku dhacaya hadday hidaha tahay hadday magaalada tahay iyo hadday tahay qofka soomaaliga jasadkiisa oo beyta shabeelle ay tusaale ugu fiican tahay marka ay xasuusinaysa waxaan kun iyo sagaal boqol toddoba iyo labaatan kun dhiigga magaalada laga soo gelayay talyaaniga dunjiyo magaalada xamar ee xarta la yaqaano samaynayo waxaa dhacaysa in mujtamaca meesha ku noolaa ee banaadiriga ahaa oo mujtamac reer magaalo reer xeebeeda ahaa ay u baahanayaan si ay u ilaaliyaan jiritaankoodii iyo dhaqan dhaqaale xataan odhan karna xadaaradeed inay u baahanayaan inay horumariyaan xanaan ay ku ilaalin karaan ahaanshahooda taasi marka waxay keentay in ay dhaqanka ilaaliyaan oo isguursadaan iyaga dhexdooda dad kale iska ilaaliyaan oota sheekadu ay noo sheegaysa ah jiilkan yarna ay ku fallaagoobaya maalin dhaweyd baan lahaa maanafay waxa ugu weynayna baris daxwey saynu u noqon lahay fallaag marka ay ku tusinayso markaa in dhaqanka si loo ilaaliyo iyo nolosha in in in barfishka la ilaaliyo in in halka aan la daafimo laakiin maanafayna tusayso sida jiilkii ku dhashay markii la qaatay gobonimada ama la qaadanaya jiilkii yaraa xabartii cusbayd ku dhashay wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol iyo soddomaadkii la kontomaadkii lixdamaadkii iyagoo ay u deedafeeyeen ay ugu jid bixinayeen ahaanshahooda cusub oonan ka imanayn reernimada masele markaad aragto sheekada dhex maraysa maana iyo reerkooda ama injineer axmed iyo aabihii jaamac dhegey leenew reerka maxaa kuu geynayo kale marka in ay abuurayeen ahaansho soomaaliyeed oo cusub oonan ahayn kii ay dhaxeen markaa sababtaa waan isku leeyahay way siira shabahaan waxaan xasuustaa ninka la yidhaahdo scatriis oo gorfayn ku samaynaya buugga baqiyat alaamaan ee shariif haydaluusu leeyahay tales which persist on the tongue sheekooyinka carabka ku hara markaa waxaa sheekanayaa kitaabkan wuxuu u yahay khulaasada ama gudaadad u yahay hidde laiska soo dhaxlay marka maanafaayinka sheeka ahaan mawduuc ahaan iyo duruufaha qaabeynayay markaad ka dhex baxdo naska eed u gasho dhanka baayaha ay ka hadlaysay xamar duruufaha toddobaatanaadkii infact waa xataa cold warku ka muuqdo misal talaseeg markaad akhrid waa iska soo gaabine talaseeg markaad akhrid sheekada yare talaseeg ee uu qoray labadii kun iyo toddobadii lagu daabacay hal abuur talaseeg waxaa ka muuqda faamiligan soomaaliga ee galaya dowlad marka laga tago cunsurnimada ay dhaxlayso iyo waxyaalahan kale ay ka muuqato dowlad go-aaminaysa jiritaanka dadka ay xukunto biolotfaysteyda oo xataa wujuudka jiritaanka jireed ee qofka qaabaynaysa waxay cunaysa oo ilmaha yarsa wuxuu u baahan yahay milixda u baahan yahay aqalka oo da istilaaantan ilmaha laga qaadanaya tahay iyo markaad haddana isku eegto maanfai iyo colwar siduu uga muuqdo gaar ahaan islan markaashka dhex maraya ama dooda dhex maraysa injineer axmed iyo sahre yuusuf مشروع امبرياليست iyo qabanqaabnimada iyo dowladda faqiirka dunida saddexaad iyo ka xoroobidda muqoonintan caalamiga marka afax marka laga tago xataa dhankan kale jirbixinta laga sida uu isugu tolayo duruufaha kala duwan moogta xataa qaabka uu sheekada u bilaabayo uu kaga duwanaya masalan sheekooyinkiisa ka horreeyey masal markaad eegto ama ise ka dambeeyey masalan waasugiyo warsamo oo kale ama rooxaan ama socdaalkii nolosha shiro jaami axmed ama bandaro macjacay maanfay marka ugu horeysa waxay ku bilaabaysaa laba arrimood jasadka soomaaliga xataa jasadka ay sheegaysa waxay ku sheegaysaa masalan gabadha iskuulka ka timid ay qaabka u labisan tahay hooyadu may labisan jirin sidan moogta waxay ku tusaysaa in stageku laylinayo jirka qaabka u labisanayo waa mid waxay kaloo ku tusinaysaa haddana internal monologue qofkan buuqan madaxiisa ka dhex socda iyo sheekada daakhilkiisa ka dhacaysa haddana sida u sawiraya iyo haddana culayska hideed ee gabadha haysta marka waxa weeyaan gabadhba hindiyadaba waxaa ka bartay mujtamacaadka la gumaystay marka ay xorriyadda qaataan ay noqdaan ragga citizens of nation state muwaadin dowlad cusub oo misala soomaaliya ama hindiya oo kale ahba eeraan oo kale ah sidoo kale raggu waxay noqdeen monisters moogta haddii karakterka sheekada ku jira ee weliban jiilka hore masalan odaygan gaaracsadaha imanta dhala iyo jaamacdhega iyo beyda shabeel iyo tiimkani ay marka hore ahayn dad talyaanigu gumaystay sidaa haddana ninka soomaaliyeed u noqonaya monister ugu dambaynta wadankii iyo imantiiba ay eersanayso ninka soomaaliya marka isagu optimistic buu yahay laakiin istil waxaa ka muuqda dhikayga ku dhacaya jesiga qofka soomaaliyeed colonialka soo cadaabay ee haddana bost colonialka dabalka xilyadan qaati looga sii daray gabada kusha dood ka dhacaysa oo yowmal qiyaamaha la joogaa buu ibaahi hudasal ku fasiray nasharka markuu sawiraya oo nin walaalo xisaab buu wataa
nin walba xisaab xilkiisu wataa waxaan moodayay inuu cabdicasiis wax ku darrabe
qaarqaarna igu jireen qarnaan intay ku dhasheen waxaa jira markaynu isla akhrino sugaantaas taa u eriyey taa iyo taa naqdinka ah waxaan arkaynaa meelaha uu horseedka ka yahay afar xaadahda waxaa ka mida qodobka uu cabdilaahi sahan dhaqan hoosaadka sida uu inoo baray waa run in rabsaahan shaqsiyan turjumaadda aan kudhex jiro iminkaan labada soo dambeeyey xagga bug meelaha aan dareemay waxaa ka mid ah sanadka cadeymaha ugu helay qofku mar kasta dherec cusub barto dheerayo barto dherec cusub kasta oo aad barataa wuxuu kuu soo kordhinayaa wax uu kaala maqnaa dherec kasta wuxuu kaala maqan yahay kaala maqan yahay meeluu ku filin lahaa aragtidu ku xambaari lahaa qaab cusub oo aad tar ereygaas iyo erey hore u taqaanay taas ku kabto aad kasoo dhex saari lahayd taas ku tunto aad kasoo dhex saari lahayd erey erey kale iskabada haddii sheekooyin kaa maqan yihiin kaa maqan yihiin sugaan kaa maqan tahay mid afreed iyo mid qoraalba kaa maqan tahay oo soomaalida ku saabsan afraxyaalaha uu ina barayo waxaa ka mid a maanta masraxeedka oo kale meel aynaan filim wax kasoo bilaabaya wuxuu kasoo bilaabaya camal ay sheeg sheegan koox kooxdaasoo kooxda koowaad ee lagu sheegi karo wax koox koox faneed ah ama koox ruwaad faneed oo banaadiri ah waxaali maleexaan la maaha mareexaan marka waxa weeyaan taas ka mid ahaa iyo iyo sida ay taasi uga duwanayd riwaayadda ama ama masraxa waxa waxaan la yidhahda britheatrical ama uu ku macnaynayo hordhaca masraxa masraxa masraxa hordhaca ah ama hordhac masraxa ee ka bilaabmaysay dugsiyada haday tahay dhankii dhanka ingiriisku sheekh magaalada sheekh ka bilaabmaysay xamarna waxay ka bilaabmarka afartaniida ka bilaabmaysaa oo ah xilliga fanka uu bilaabmayo heelladu ama balwadii ay bilaabmayso afartanka ka bilaabmayso hageeda sinimo markaas ay bilaabi doonaan badhitoonde kordhinaysa marka meelaha uu ina baraya waxaa ka mid ah meel aynaan saynin wax kasoo bilaabaya inuu haddii lagaa masraxda laga sheekeynaya masraxa soomaaliya laga sheekeynaya waxa qofka kusoo dambegaysa inuu kasoo bilaabo isasheeg konton iyo afartiisa iyo laakiin haddana konton iyo afartiinaba qof gabadho soomaaliya ruwaadii filisa meelaha ma jirto ayuu waxaynaan filayn iyaynu arkayn konton iyo afartiiba kooxdu geynaysaa jirta midna dumar baa kala qayb gelaya oo aynu la yaabayno maxay ahaayeen dumarka xilligan oo meel aynaan filanayn iyo dumarkaas noqonayn waxaynan waxaynan u fadhiyin marka waxaan waxa waxaan uga socdaa waxa weeyaan afrax waxa uu nagu laabaya wax aynan mar marba meel aynan filanayn buu rabaa inuu xogta inooga soo saaro aan ahayn wax dee awaal ay tahay oo taxan marka dhankaas dhaqan hoosaadka dhaqanada kala duwan taariikhaha kala duwan qofku hadduu intiisaa isku koobo oo uu yidhaahdo waqooyiga ka bilaabantay riwaayadu tusaale ahaan oo kale dabeedna annagaa u sarray maha aniga af rasmiga waxaa laga hadlaa inta kale waxa weeyaan waxa ku hadlaan waxaan la fahmi karin waxyaalahaas waa waxyaalaha dilaya wax soo saarka qofka raba inuu wax isla qoro ama waxyaalaha dhaawacaya waxyaas waxaas dawo u yahay yani sidaa wacdaashay jawaab u yahay dawo u yahay oo isku xidhaya meel wax laga bilaabi kara dhanka kale wuxuu horseed u ahaa qodob muhima oo ah yani ayaala inta si si si dulmar u taabtay post colonialism ama ama ama hambada gumaysi hordhaca gumaysigu hadduu ahaa wax ka horreeyey xilligii ka yimi beri colonialka ahayd hordhaci gumaysiga ahayd taxdii intii gumaysigu joogay iyo siduu wax jiraan dadna hambadiisii ka tegey ay ay meesha taallo marka hamba haddii tusaale ahaan aynu dadka afafka wax qoraa france maanada soo qaadano edward saciid soo qaadano paulo freire soo qaadano oo isugu jira madow iyo carab iyo latiin dalal kala duwan waxaan arkaynaa in dadka uu la heer noqonayo oo uu dhankii soomaalidana maxaa afrax inoo joogo oo oo tusaale ahaan aragtida naqdinta boos koloniyaalka hambada jimisi taabanaysa jimisi kadib waxyaalaha meelaha uu ku taabanayo uu horseedka ugu yahay istoona jirin dee qoraal dhamaystiran oo arrintaas gooni yeelay laakiin sidaa siday u kala filiqsan yihiin qoraaladiisa tusaale waxa u ah the mirror of culture somaali distribution seen through oral expression codka kamid buugii xaqada hore ku sheegnaa uu tarabtiraa ka yahay somaali challenge and renew marka kaas kaa markuu taabanaya wuxuu leeyahay dhaqanka soomaalida ismaqalka tala wadaaga iyo dulqaadka baa sii fadmaya wuxuu ka jawaabayaa su-aala dad dad dad baa inta ku dooda ajnabi iyo soomaalida isugu jira oo aan u aqaano malaha gala raaca runta ah oo ah qof qofku inuu u haysto soomaalidu in dhaqankeedu uu goorinayo cunfiga dhaqankeedu uu goorinayo si aan kala reeb ahayn dhaqanka soomaalidu hal mid yahay horta marka koobaad dhaqanka soomaalida wax la yidhahdo gaar ah oo hal qodob adna kaas keliyaha uu jiro kaas uu gooriyo cunfiga iyo kala tagga intaas ay sababtay inuu qarankii soomaaliya burburo inqilaabku yimaado burburo sidaas lagu kala ogdoobo magaaladu ay soomaalida oo waxaas oo kale laakiin wuxuu leeyahay afrax qoraalkiisu leeyahay ukaadi ma waxaa jira wax kale dhaqanka soomaalida ku dhex jira oo dhaq ismaqal leh oo wanaag leh oo dulqaad leh oo oo kala dambayn leh waxaas baa jira oo dhaqankii soomaalida hore uu qani ku ahaa dhaqamada kala duwan ee soomaalida ha noqdaan xoololaqatada ha noqdaan ha noqdaan dadkan beeraleyda ha noqdaan qabatada ha noqdaan dhulkaas dhan buu taabanaya xataa naafidata alal ibdaac mustaqab takaliika cadal buuggiisaas xataa wuu ku taabanaya alabtarkeeda masraxeed xataa wax ku taabanaya waataan lahaa afku doon waxaa ku qoray qodobkiisu inuu joogtaysan yahay marka sababtaas qoraalka kale aan kusoo celceliya nation of wales wuxuu ku naqlinayaa in soomaalida lagu sheego ummadda gabay oo faan aynu moodo waa dadkii gabay waa gabayga iyo dada waa gabayga iyo ummadda waa gabayga qof aynu yeelo soomaali taas aynu dana ku faanno aynu ka daba hadhaadno qofka cadaanka ah ama johnson johnsonka ha noqdo ama ha noqdo ilaa iyo ilaa ilaa ilaa ilaa kuwa ka nool isha beerta baa ugu horeeya laga wax soomaalida ka fac jira marka wuxuu leeyahay soomaalidu ma aha dad gabayga uun u furur yaxidha dad waxyaabaha kalena sida ay gabayga u qiimeeyaan ama si ka badan kuwey ayay u qiimeeyaan tusaale sheekada oo ah qayb ka mid a qaybaha sugaanta ugu qadiimsan oo oo fanka ugu qadiimsan fanka sheekaynta soomaaliyaad bay u qadarisa in la sheekaysto wixii wara laysku salaamo hataa ruhaan maxaa la sheega isku salaamo marka oo aad aad laysku sheegtay carruurta loo sheegay loo heemayaroo aan erayadan fahmaynba so loo sheekeeyo waxyaalaha aynu aadka u fahmayno tusaalahaan iminka toddobaad toddobaadkii hore geerida alla mahaysaa kacan yar ka hor waxaan dijiisa ka akriyay dijiisa ingiriis ka akriyay nin ka qoray kristiina ubax macali saarax soomaaliyaanga oo aad nadiifa marka wuxuu sheegayay gabdhaha soomaaliyeed curriculumka ama sheekadinta ayna kaalin ku haysan laakiin taas waa beenta caadiga wax jira ma oo waxyaalaha aynu rabo waxyaalaha uu afraxgelinayna inaynu dhaqanka soomaalida sida sida kale u fahmo ahaan haddii qof kasta uu dib ugu noqdo midda ugu badan ee sheekooyinka uu hayo in uu ka helay waa dumar waa ayadii waa maciyadii waa aayadii waa dad noocaas oo kale waa ciidadii waa habaryartii hadba waa maclimadiisi waa qof waay dadka ugu badan ee sheekada hayay dhaqanka soomaalida dumarku dumarkaa kaydinayay markaa marka kaas haddii lagu tilmaamo maanta qofka ingiriis wax ku qoraya soomaali ha ahaadu doone inta ku qoraya ama afkale ku qoraya uu yidhaahdo dumarku kumay jirin dadka sheekada gudbiya rag unbaa qoota ku xidhay maantay iminka soo baxeen dumar sheeka gudbiyaano wallahi horumar baynu gaadinay dumarkaa sheekada gudbinay waxay ka qabtanayo sida sheekada ee dumarku waxay horseed u ahaayeen gabayga oo boqorka sugaanta laba hab buu u dhaqaa gabayga hooyaalaya hooyaalaya oo asdiqada ragga hoobaalayo hoobeeya oo qaabka dumarka qaa oo oo ah asalka uu yani qaabka asalka ee uu ku dhaco saan axmed naaji uu ku qaado gabayga uu ku qaabka uu qaado gabayga cilmigooda iyo kale marka waxaan dareemaynaa taas lagu baraarujinaya aqliyada ay ambada gumi waxyasiinaya tusaalayaashiisuna aad iyo aad waa meelaha markaa ku celiyo waa meelaha u baahan ha noqoto meelaha aynu hadhow mustaqbalka laga sheekaysan doono afrax marka la darsayo si dhaba oo runa loo darsayo lasoo hadal qaadi doono marka qodobka kale ee aan kaga baxaya waxaa weeyaan waa af soomaaliga idan markii hore sheegnay isku qaadanay waxa weeyaan soomaaliga uu badbaadi ha noqdo ama bariish bariish isku xidhaa ilaha iyo dhaqamada kale ee soomaaliga ha noqdo mid ha noqdo ha noqdo erayo erayi oo fara badan oo erebixino badan oo uu isagu tumay dadna uu dhaqan geliyey hawl geliyey dadna maanta qurux badan aynu u arkaynoo baahi tusaale ahaan qofka sumaanka oo kale ah anigu aan maanta helayo wax ka badan ugu safar maskaxeedka keliya oo aniga meelo badan iigu fiiyo waayo mawduuca ah naqdinta iyo faaqidaada iyo hambada gumaysiga iyo waxyaalahaas oo dhan ayaa ah waxyaalaha aan inta badan wax ka turjumo marka kuwaasi eryo u isticmaalay hawl uu ka fatay waana midda uu ku baaqayey ee uu lahaa maalintii geeridiisa habeenkan qoraal iyo kasoo qora wax dhexeedan taa ku cadaynayo soomaaliga iyo awoodda uu leeyahay aqoon طالعت بوكها يعني توقف مسرحاتك وحبان كسور دقيا الصومالي تقول أن قبل لقو قرن شيرا شعر لقو قرن قرن شعر حتى حضانا نن أول مسرح علمي هايس isku sheegay dhibaatada haysata dhibaatada qof la kulmayo oo aan la kulmayn marka xigirish ama uu ka qorayo mawduuca masraxa carabta ama masraxa tanku soo qaadanaya leeyahay qofku raba inuu shakespeare wax ka qoro qofku raba inuu maxamed cumar beriyo wax ka qoro labadaas halka shakespeare maanta wax ka qoraa gabayaa ingiriis ah wuxuu helayaa kumanaan kun oo iyo qoraallo kale oo laga diyaariyey qoray qoray loo qoray wixii dhan buu helaya dabeedna wuxuu wuxuu keliya u baahan yahay inuu ogaado halkeeda ku jirta naaqusku ama fakaagu ku jira gaabku halkeeda ku jira huriyo qofka qoraya waxa keliya uu haystaa waa magaciisa hore in loodhan jiray maxaa cumar huriyo ninkan uu keliya u hayaa wax kalaa ma hayaba riwaayadiis ma qornaa heesihiis ma qornaa birar la qaaday unbaa jira lama garan karayo marka qofka intuu meel istaago af afka adceeyo inuu dhirka eegaya si uu dhirka ka filanayo maxalku hadalkamada kaga soo daato waana hawl adagoo qarbajaaxa markaasdaamina marka hawshaas buu inaga gufrinayaa qodob baan isleeyahay waa yaro muhiim inaan taabano waxaan kaga baxayaa ha ku qora afaf kala duwan qofka خضار فقر الحرارة فقر الفرصة فقر الحناجة إنه ربنا كل الكلام بس ده ما كمل لها ده كل حاجة بلا غلطة أبو قف وايد واحد شاف ما بدأت كريه قف هذا قف وجهت حاول تشوف إيش ما ما كان مشكلة سلا ضف قار سلا قراية قار لقى قاع أو رقصة ها ما كان واحد ليه أفرحنا تاو كبد داريو واحد تبتكو هيا إن إن إن إن أقرأ طيب نجيب له أنا خصوصا يسوي له بيت بيزي صومال لقى qisadiisii bay jeedin hawsha oo markaa aan laakiin la bilaabina ilaahay oo socay marka taasaan kaga baxaya
aad aad iyo aad dabcan meelo badan baad ayaad ka taabatay waxaan isleeyahay lamana koobi karo lamana dhamaystiri karo maxaan ku rahdaa sooyaalka iyo wax soo saarka iyo qiimaha uu ku fadhiyey afraxintaba waxaan keliya isweydiinayaa maxaan ku idhaahdaa afrax maxaa lagu xusi doonaa ama afrax maxaa lagu xasuusan doonaa ama taariikhda muxuu ku geli doonaa iyo inaan isku darno maxaa lagu dul dhisi karaa wax soo saarkii afrax aanaan qodobkaasi kusoo gebagabayno marka ayaanlahan ku horreysiiyo
horta afrax horta wax lagu xasuusan doonaa anu saan isleeyahay aragtidayda kow horta maarfay baa lagu xasuusan doona xataa lafagurkiisa suudaaneed dadka babla maaska dadka u baran yihiin baa ku xasuusan doonaa horta waa sheekada oo u noqon doontaa waayo maanfay sababta loogu xasuusan doonaa kale waxa weeyaan dunidii maanfay ee sawiraysay iyo tii iyada dhashayba way tegeen moogta marka waa wakti tegey marka waxaa lagu xasuusan doonaa waxa weeyaan waa taa isaga iyo iyo casrigaaba toddobaatanaadkii sideetanaadkii lixdamaadkii xamar ama ama ama ama ama qadaayadka waktigaa jiray ama dadku siday u nudisan jireen adu waxa waxaa lagu duldhisi karaa laba dhinacba waa lagu duldhisi karaa midi waxa weeyaan xagga masalan fictionka oo kale ama malaawaanka oo kale sheekada ay tahay ka waxaa bilaabantay hadda in laga fikiro in sheekada soomaaliga loo qori karo sidii aan loo qori jirin qaab kaloo aanan ahayn oo isku day uu jiro ustaad cali jamcaale uu sameeyey oo infact aan la wadaagno mujtamacaadka kale ee dunida reer bariga oo muddo dheer isweydiinayay waxaynu uga baahan nahay inaynu ku dayano uun qaabka sheekada ay u qoraan dinta galbeedku ama si kale haddii aynu u dhignato cabdicasiis lahaa hambadii gumaystaha seebaa cunto kale loo karsan karaa luxuga inagu aan leenahay inagoo wax laga isticmaalayo marka kow waxa weeyaan waxay noqonaysaa meel laga dhaqaaqo taa arrinta xagga naqdiga naqdiga waxaa lagu duldhisi karaa kow horta in shaqada horta ugu weyne horta hadda taala waxa weeyaan in la publish gareeyo ama dib loo ururiyo la daabaco qoraaladiisa aan xasuustaa laba kun afar iyo tobanka been aan email-is weydaarsanay inaan arrintaa kala hadlay si qoraaladiisan kala firdhisan loogu sameyn lahaa masalan in la daabaco marka horta intaa la sameeyo marka agabkii la ururiyo meel haddii online publication laga dhigayo halkeyga marka laakiin shaqadu ay noqoto qaab cusub looga fikiro siduu isaguba qaab cusub uga fikiray iyadoo afka soomaaliga iyo farta la isticmaalayo suugaanta isagu xoogga saari jira waxayd masraxa tiyaatarka oo runtii ahaa meesha ugu weyn soomaalida qarnigii labaatanaad qumanaantooda qaaday moogta oo uu ku saxsanaa weliba tiyaatarka doonto markaad aragto masalan qormo uu qoray oo isla hal abuur lagu daabacay laba kun todobadiyo la idhaahdo tiyaatarka uu leeyahay waxa weeyaan waa daaqad laga daawan karo dunida soomaaliya ogdooda tiyaatarku shaqadii inuu qabtaa inuu yahay kow inuu dhammaan muujiyo isdiidooyinka mujtamaca nood oo masalan riwaayaduu aadka u jeclaa waxaa ka mid ah riwaayadii kalahaad ee cali sugulle ama saddex raas ku faantay xasan cali marka marka innaga oo isticmaalayna tuuriska iyo farsamooyinka iyo hanaanka afkeenan ku isticmaalayna in sahamin cusub loo tago marka laga tago shaqada ugu horeyso hadda ururin iyo iyo taa oo cabdicasiis shaqada wada ah hadday tahay dhanka turjumid af soomaali loo soo turjumo culumta kale naga maqan marka in laga faa'iidaysto ereyadii isagu falkiyey marka ay noqoto naqdi cusub oo qaab cusub loo samaynayo iyadoo laga dhaqaaqayo afrax shaqadiisa moogta masalan tusaalaha meelaha laga qaban karo waxaa ka mid ah isagu halku ka eegayey masalan oo kale masraxa uu ka eegayay innaga masalan jiilkeenan facan hadda soddonkii sano ugu dambeeyey kacaamiyey ani waxaan siraa saamiin weyn waxaa ku yeeshay daawashada filimada hindiga ay turjumeen nimankii alfegi la odhan jiray marka taa waxay noqon kartaa meel wax laga barto waayo waxay qaabeeyeen qofka soomaaliga ee filimada daawan jiray ama dadka daawado ku xidhnaa qaabkuu u arkayey ama u samaysmay kumanaantiisu hadday tahay siduu jacaylka u arkaa sidaweyda u arko siduu wadanka u arko arrimahaas oo dhan moogtaa iyo laba sheekada hadday tahay sheekada dheer iyo tagaaban iyo hadday tahay iminka laftigeega daraamaha ama filimka masalan iminka waxyaalaha aynu ugu baahi badan waxaa ka mid ah in dib loo diiwaangeliyo oo la faaqido filmadii storaan iyo jawaan masalan tusaale ahaan oo kale moogtaa oo iyaga laftigoogu noqonaya meel lagu duldhisi karo si naqdiga loogu samayn karo sidii afraxa dadaalka abjibixintaba ugu sameeyey masraxa waxyaalaha cajiibka isbedelka uu afrax arkay tiisiskiisa ku qoray waxaa ka mid a isbedelka heesta ku dhacay maa xagga dhismaha maasada ama luuqda ama miisiga ee production soo saaridda masalan conceptka albuloo kalu gorfaynaya tiisiskiisa maogtahay يوم سيجارة وقرفنا حكنا عبد الجبار خليجي يوم عياسي يوم غفور يوم يوم صيح قلبنا واي كونسبت كقلبه كما تشيري تشيرين فنك الصومالي ده كهر بربر دولته واي هزوح كده إيمان تشيرين مسرح لكن مركب مسرح ماش كبحي وحصل بحي كونسبت كان قلبك أو مالك النوبين ده قربها موته duruufihii ku dhex dhalanayno isaga laftigiisu arkayay markaan waxaan isleeyahay qaab kala duwan oo iyada oo la eegayo eegayo qaabku isagu howlgeliyey fikirkiisa iyo qalinkiisa in iyadoo taa laga dhaqaaqayo la eegi karo meelaha kale ee mudan sugaan haddii la baara hadday tahay dhanka daraamaha hadday tahay dhanka heesaha hadday tahay dhanka ay soo sheegeen xataa gabayga laftigiisa masalan cabdicasiis waan ku waafaqsanahay مثلا إمكان كلا أو أفرحنا الشيء مثلا هدرا مرقش شيئين يو كلا مثلا عريس إيسا كارشو كلا مثلا cadhay saar bay ahayd ama buraamburka dumarka oo kale maogtahay base cadhays oo kale selfi sheeka ay ku dhex jirta maogtahay dhismaha maansada qaabka oo sheekaynta badana u dhacayso marka ta muhiimka noqonaysa waxa weeyaan inaynu kow ugu horeysa dhaxalkaan dhaxlayna ay tahay kow inaan barano dhaxalku maaha waa barasha maogtahay inay soo bixi doonaan afraxayaal maogtahay kadibna kasii dhaqaaqaya afrax meele aan u tegi u dhaqaaqaya marka kaaba adiga aad aad iyo aad aad iyo aad cabdicasiis
waa waa waa si fiican waxaan sidaas marka koowaad afrax waxaa lagu xibsan doonaa marka koowaad waxaa xibsan doonaa hawshaas suugaanada u qabtay yani dabcan sida shacabweynaha guud ahaan jamhuur maanafay bay aad aad u xibsan doonaan oo singubbaa waxaa laga yaabaa marka lasoo hadal qaado in ay markiiba arkaan xusaan xoriyo iyo qabyo labada dhacal taagan qaarkoodaan hasagane marka lasoo xustaan maalin hasheena maandeeq qofba uu jiro wax yani u ah astaan dabcan maanafay maanafay kama tagana ka keliya maaha sidaas sheegnay maanafay laftarkeedu iyo sheekooyinka kale uu qorayaa waxa weeyaan dhaqan bay iyo dul istaageen ofaaqada tusayaan dareenka iyo nafsadda hoose ee qofka waxaad moodaysaa inay tahay taariikh nooleedda nafsadda qofka soomaaliga biography of somali psych nafsadda qofka soomaaliga dhamaystira noqoto amar iyo xamar eygeyga ama ama ama ha noqoto qurbaha seeg oo ay dhan iska soo gelayaan ibrahim hawd oo kaleso sida uu qirto ku saamoobay ama ama ama ka dhabil qaatay afraxmanafay ahna qodob kale oo aynu marka aynu qiimeynayno weyaanta afrax niyadda ku hayno kulaab u afrax meelaha uu matareega ka mid tahay soo saaray dad qaar kaba kaba kaba kaba baradheer kaba kaba baradheer qaarna la la la la heera ama meelo kala duseeyo oo noosaarka suugaanedba marka qodobkaas waa qodobka waa dabcan waa lagu xuso hadday noqoto ka lagu dulisayo meelaha lagu dulisayo markooda iminka horede haddaba lagu sii dulisaya waxaa kamid ah meelaha uu yaro taabtay laakiin aad aad loo sii taabtay tusaalaanka gabayga dhimashadiisa ibrahim hawd ibrahim hawd mar labaad soo qoray gorfayn gorfaynta deeda oo aad gorfayn gorfayn dhabdhab ah serious oo la gorfeeyo silsilad beeley mid siyaasadeed oo buug buug dhamaystiran oo dee arrintaas qaabilaya oo gorfaynaya marka waxaan u baahannahay marka koowaad horta sidaas oo kale sida ibrahim yeelay oo kale meelaha aan la gorfayn isagoo gorfay masraxa wixii ka dhimay stationkooda la soo saaray stationkooda ilaa hadda sano waxaa afarta ku dhow sano wixii masraxii soomaalida xagu ku dambeeyey maxaa imika masraxa masraxii xagu xagu jiray markaad istaado meelaha ay kukagiyihiin ibraah iyo hawl hawl iyo afrax oo kale samaysaa afrax waa waa samafishi ama ama wanaaga ayuu ayuu shaksiyadaha abuurayo iyadoo isagoo dhexka dhibaato ka hadlaya ama shaksiyadaha abuura ama wax caadi ha qor oo tusaahan maslaxaadka markuu joogo hooba leeyahayba laga yaabaa dhanka kale ibraahim waa waa waxa weeyaan quusta xagga quusta faraha taladu faraha kasii baxayso camar shaqada nageeye waa maxamadaali xamar oo si ay u dambeysay dalban urkaa koowaad oo kugu salaamayo dhammaan marka waa meelaha ay ay u baahan lasii baado dooni kadi afrax xiyaha u ahaa ee wax sawiraysa xaaladda sawiraysa way u fiday inisa wejibay yeelatay isaga qudhiisa ma garanayno afraxiyan kaaragtarkeedaa ah waa in la baano yadda afraxaysan waa sidee wayn oran karnaa waa shaksiyadii oo nooci afrax inaynu qoraayada soomaaliga sheekooyinka curiya saasoo kale u yirkadiriso shaksiyadaha hawd markaynu u fiirsano shaksiyada sawirka inaynu soo saarno shaksiyada riisan soo saarno shaksiyada afraxaysan soo saarno shaksiyada qof kalaysan mar marba qoraayada la joogo dhanka kale meelaha aan qaadan waxaa ka wadaa aan aanu si buuxda u gacan ugu u gacan banaanaa waxaa kamid ah in in in in la gorfeeyo fanka heesaha uu gorfeeyo fanka heesaha la gorfeeyo maansada oo maansada ilaa hadda waa diiwaangelin bayn ku wadnaa diiwaangelin bayn ku wadnaa wax la qorfeeyo waa koodan yihiin taasna waa maqaalo ama wax la qorfeeyo maase in sheekada la qorfeeyo oo soo hoosteeda kan inkaan sheegaya iyo shakhsiyadaha iyo xabkada iyo waxyaabahaas oo dhan la taataabay saatilada saatilada iyo gaar noqday markii hore bulshadayda magaaladu ismid bay ahayd marka badanka laakiin inta dambe waxyaalaha al- sida tusaalan albalka usoo kordhay usoo kordhay eh, ayay mataashaduhu usoo kordhay meel gaar ah marka youtubleyda oo noqday me- meel kalo maslax iyo soomaalida isku isku dawdawin inay inay ku dawr soo saar ha noqdo mid si doona hawsha tabnaado ama si doona ha noqdo Wa- wa- wa- waa inaynu eh, korfayno oo iya- iyadana loo qalo aad iyo aad. aad iyo aad.
waa faxiye ahay uusan go- go-aan degdega laga qaadan oran maxay intuu sheegay in feera youtube ka soo fadhiisanay in feera youtube ka hadlaysa loo arko ifafaale iyo shaacsane umadeed oo faneed oo cusub oo u baahan laisku taago laado youtubeka soomaalidu sideebuu todobor nooceeyuu sameeyey markuu yahay masaxa ka hadlayo markuu siyaasadda wax ka hadlaya ma aha waa waa meel kale ee dee ee cid kala danayn doonto laakiin in in in in in taasoo kale loo taabto haddii uu ibrahim ibrahim jalli korfeeyey gorfeynaha kale silsiladaha kale siinay ka mid tahay inaan la diiwaangelin oo keliya ee la gorfey Gubi- ilaa ilaa gubaa ilaa iyo- ilaa iyo- ilaa iyo- aad iyo aad.
marka me- meelahaas waxay isleeyahay cilmibaaris socodaan qoraalkiisa barayo ama dadka akhrinta xaraf xaraf xaraf soo la micnay markaad qof literature qof ingiriisi wax qoran ilaada hadal badan ahuulada qaban marka waxaynu u baahan nahay waxa ka badan intarisnibu oranayo usuulaan waynu erayo waxaynu erayadii wicirino halkaas in laga fiican baqa masal laga dhigan qoran gal ah waxaa isleeyahay umayn karo آه، آه، aad buu mahadsan yahay cabdixasiis ya ayaan laba dabcan ani laftarkeygu haddaan آه, ku darsuran lahaa meelihii in آه, lagu xasuusan karo ama lagu xasuusan doono iyo wixii lagu duldhisi lahaaba آه, waad soo koobteen markaa آه, ku celin dambe آه, uma baahna oo waxay noqonaysaa iskaga dib celcelin bay noqonaysaa laakiin waxaan isleeyahay mar haddaan waqti fiican aan aan soo fadhinay oo duubistani ay noo soo dheeraatay kulankii labaadna uu kii dhe- kii koobaad kaba dheeraaday qaybtii labaad qaybtii koobaad ka dheeraatay aad kusoo koobtid baan islahay maxay tahay in maxamed eh, lagu xasuusto waxbaa waxa dhici doona lagu xasuusan doona laakiin maxay maxaa haboon in in lagu xasuusto Eh, iyo maxaa haboon eh, in eh, eh, lagu duldhiso oo ay tahay in eh, eh, laga daba qaato oo cataadiisii lagu duldhiso ana waxaan islahay waxaa haboon eh, maxamed in in- in lagu xasuusto eh, naqdiga iyo adabka ee, in labadaba yani halkacan la iskugu hayo oo ee, dabcan waa dooq qofku inuu ee, sh- ee, maxaan ku rahdaa qoraalka curinta iyo naqdinta mid inuu qaato oo dooq waana wax furan laakiin inay tahay wax haboon in maxaan ku rahdaa ee, naq yani sugaanyahan sugaanta nooco iyo sugaantana ee, naqdiya inaad roolkaasi doorkaasi in ee, lagu xasuusto oo maxaan ku rahdaa uu- sidaa taariikh u galo marka hal mar ay taariikhda wada gasho ama hal mar eh, la wada lala wada falgalo wixii uu qoray ee sheekooyin hadday kalti macruuf tahay hadday tahay midaayad alxuriya hadday tahay maxaan ku dhahdaa manafa iyo hadday sheekooyin gaagaaban tahay oo maxaan ku dhahdaa eh, uu ka dabageeyey iyo wixii uu naqdi eh, ama eh, maxaan ku dhahdaa falanqayn iyo gorfayn ee u qoray in moogta hal eh, curintiisa iyo naqdigiisa laisku laisku qaado waxaan isleeyahay oo kale iyaduna haboon marka laga yimaado dhinacyada kale ee aqoonta ee aad maxaad ku dhahdaa aad- aad tibaaxdeen in loo baahan yahay lagu duldhiso wax soo saarkiisii aan waxaan isleeyahay meel kalena waa lagu duldhisi karaa maxamed daahir farax haddii celisi gooniya ay uga daba qaadato ay uga daba gasho oo ah tajribada ee, maxaan ku dhahdaa tajribada joornaalkii ee halabuur ee jaribkaasi oo ah saxaafad sugaaneed moogtahay ama eh, saxaafad ee, aqoonta u- u ka- ka hadasha ka- eh, naqdiga iyo muraajacada iyo sheekooyinka fa- faafintooda iyo bugaagta maxaan ku dhahdaa soo koobidooda iyo wareysiyada la xidhiidha majaalkaasi ee, ma- eh, aqoonta si guud gaar ahaan eh, sugaanta iyo iyo iyo naqdinteeda saxaafadaasi sugaaneed in jaribkaasi eh, isku daygaasi maxaan ku dhahdaa eh, hal abuur laga daba qaato oo lagu dul dhisana anu waxaan isleeyahay waxay la tahay eh, wax haboon Eh, waqti badan baan ayaan soo wadnay allah u naxariisto maxamed daahir afrax Eh, cid kasta oo dhageysatay podcastkan labadiisa qayboodba waxaan ku dhiirigelinayaa eh, aniga xaggayga weli waxaan ku dhiirigelinayaa inay qayb ka noqoto ururinta iyo isku geygeynta iyo isla raasashada wixii uu qof walba ka hayo eh, sooyaalkii eh, maxamed daahir afrax Eh, waxaa laga yaabaa inuu qofka in yar eh, meel ku ogyahay Eh, sidoo kalena eh, in laisla wadaago oo lasii faafiyo Eh, haddiina akhyaarta qof wax ku daraya oo hal eh, hal- hal ama laba daqiiqo ku daraya aanu jirin waxaan jecelahay inaan intaa kusoo eh, gebagabayno
halkaas baan kaga baxay hadana insoo wada marno maxaa daha rabta aad iyo aad ayaanleh ay waxba kuma darayo ya waxa weeyaan de inaan u ducayno waxa weyn afrax loo qaban karaana tahay laba falgala wax soo saarkiisa qoraan aad iyo aad waa dhan tahay Eh, ha loo soo wada duceeyo fatxada ha loo maro Eh, sidaasna aan kusoo gebagabayno Eh, fadhigan oo laba qaybood aha aad baad mahadsan tihiin waa mar kale ayaynu kulmi doonaa hadduu ilah idhaaho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaad dhegeysanaysaa cambaabar podcast bodcastiga aqoonta sheekooyinka waayaha iyo wacaasha soomaaliyeed bodcastigan oo ah waraysiyo dhaadheer oo mawduucyo aqooneed oo xul ah ku saabsan iyo muxaadarooyin kaleba si aan jilwad lahayn joogto ahse ayaan ugu soo faafinaa baraha bulshada iyo shabakadaha laga dhegeysto bodcastiyada ha ugu horeeyaan spotify apple podcast google podcast iyo weliba tobaneeyo kale oo barnaamijyada bodcastyada laga dhegeysto oo uu ku jiro kan hadda aad ka dhegeysanayso sidaas oo kale waxaad kala socon kartaa barta youtube-ka ku taxnow oo subscribe dhe sii faafi oo gaarsi cidda aad la jeceshahay ku qiimi halka aad kala socoto oo like-ta ama xidigaha sii wixii faallo ah noogu soo gudbi barta faallooyinka ama fariimaha aad ayaad u mahadsantihin ismaqal dambe oo xiiso leh